guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa ka hadlay heerka qabyaaladu ay ka marayso somalilan guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in maanta innagoo xisbiye leh haddana wax walba qabyaalad lagu jaangooyo waxa uu si dadban u duray wasiirada iyo mas-uuliyiinta qaranka oo uu sheegay in ay qayb ka yihiin rigelinta iyo koruqaadka qabyaaladda isagoo tusaale u soo qaatay oo sheegay shaqaqorista iyo howlfududaintaba ay ku sameeyaan hab qabiili ah kaasoo ka baxsan nidaamka aynu qaadanay ee xisbiyada badan gudoomiye faysal waxa uu maanta ka hadlayey shir ay soo wada qaabaqaabiyeen xisbiyada somalilan iyo akaademiyada nabadda iyo horumarinta somalilan hadlayay muhiimada nabadda iyo fahansiinta ummadda waxaanu yidhi gudoomiye faysal cali waraabe oo arrimahaasi ka hadlaya arrimaha dhugtaabtay nuxurka ah ee horeyso qabyaalada saamiga ku leedahay asxaabta iyo siyaasadda waa arrin aada iyo aada u baahan in laga baarandogo sidii loo yareyn lahaana laga kashado arrintaas waxay noqotaa arrin ladan weyn oo ka dhexaysa qabiilkii ahaa habkaynu ku nooleen iyo modern systemkaynu qaadnay siyaasadda cusub ee asxaabta ah way jirtay mar anagu uu ka adkaaday oonu beerka ka fuulnay qabyaalada laakiin hadda waxaan moodaa iyadoo beerka naga fuushay oyna legdidaad moodaa mana yaraanayso qabyaaladu saamay ku leedahay ilaa ay madaxda sare ay iyadu arrintaa ka baxdo waxaa nasiib daro ah inaynu magaalaansa ay madaxda sare executive execution aada moodo inuu isaga naaxinayo oo imbaawar garaynayo qabaa'ilka marka ilaa executive uu ka baxo qabiilka qabyaaladu ka dhammaan mayso waan ognaha asxaabteena waxay ku dhisan yihiin badanaa tribal alliance qabaa'il gamcay ka saaray oo foodka meel laga maraya taasi waxay keenaysaa markaa inay asxaabtu ay ka baxdo inay ku tartanto ideology iyo issues waxaasaan qaban doonaa iyo barnaamij ee noqoto isbahaysi qabaa'il ee noqoto marka u nimaadno daadisinta xus ee magaalaan saaye maamulka waxaa nasiibdara waxa weeye innaga waxay nagu dambaysay dawladdii magaalansa dictatorka hele kaletalisha ahaa ee wax kastaba sidii caaradii isu soo xiri jirtay netka ee khad kasta jiidi jirtay waxaa markaa madaxweyne kastoo la doorta wuxuu u beheergaraynayaa sidii magaalansa ay dawladdii aan la doorane gacanta qabsatay waxa weeye waxaanu samaysanay dawlado waxaanu samaysay dawlado hoose dawladaha hoose local council baynu samaysanay waxaanu yidhi ha loo ordo ha loo tartamo asxaabta ha u tartanto marka lagu leeyahay waa la baadajinaya waxa weeye in degmo kastaba ay arrimaheeda ka tashata degmo kastaba xusbigii ku helay ee meeyar helay inuu barnaamijkiisii siyaasadeed degmada ku habeeya wey marka imankaa doorasho dhacdo waxaad noogu dambaysaa dadkaan soo qoran meeyar baan yeelanana ama macaarina meeyarkaan leenadi berbero kale ucud baan waxay inay ucud meeyarka dowlaha hoose siyaasadda ucud ay ka shaqayso markii waxay iska xaadinayaan madaxtooyada iyo wasaaradda daakhilka kii aad soo dooratay kii aad soo dooratay ee adugu aad soo saartay ayaa wuxuu ku faanaya wasiir hebel baa la qayila oo wax weyn la ah waar wasiirka allah ka sareeyo uu soo doortay shaqada la qabso oo kaala xusbigeenu wuxuu magaalada ka damacsan yahay ku weydiini maayo cashuurtii berigii maxamed gees wasiirka ahaa maaliyadda ayuu cashuuraha mideeyey wuxuu mideeyey inay dadka safarka ee shacbiga inay u hawl yaraato fikrad fiican bay ahayd fiqyadii waa la abjuuskaray waxa weeye lacagtii loo qaaday dawladda hoose haddii aan meeyarka madaxtooyada ka soo qaadin iyo daakhiliga percentage lahaaba laga qabanaya oon la siinin kabkaa la yidhaha moogta waa wada samaystay marka waxyaalahaas waxa weeye waxaynu daawanaba inaynu eegno ka hadalaado wey awna shirka waxaa timid dhulka adduunka lama arag dawladda aan dhul lahayn kan horjeed laamid waxa dhacay gabdhaadii dhulkii waa la kala goobiya dowladii maanta meel ma leh magaalooyinka male balaan qorshe dowladeed male oo kala qaybinaya maalkuu samaynaya balaankii general balaankii samaynaya halkaa residenskii xaggaa baahishadii halkaa magaalada ciyaarihii caruurteeda meel ku ciyaartay laamid nin kastaba intuu dhulkii geedkii jaro uu xoolihii ka xidho uu nabaalguud samayso ayuu odhanaya dowladda hoosa ii maalgareeya waxaa leeyahay kun bolor baan heshay suuq gelinaya dowladii male meel ka dhisato waa xasuunahay laba kun iyo shantii baarlamaankeena la soo doortay markii la turigii khudbadayda waxay ahayd u horreysay maalinta la naco casiray waxaa qabataan waxa la dhahaa the land the law of the land soo saarmahay sharciga dhulka maanta dhulkeedi ma leh xoolaheedi meel ay daaqaan ma leh land manipulation baa la samaynayaa wadada marka wada la sameeyo waa la barbar ordiyaa dowladdii meel waxa ka dhistanta caruurteeni gaban male waxa weeye waxyaalaha loo baahan yahay in la qabto wey laga hadla wey marka waxaan jeclahay arrimahaas inaynu ka soo saarno talooyin qabyaaladuna waxa weeye maanta berigooda seenyaheedi hadda geesa yeelatay seenyada magujiimagu midgeesa buuka way kala khatartay inaan geesa ka jirto si looga jar lahaa dowladuna ka jirto wasiirada ayaa way maanta waxa dowladda wada wasiirkoo ma waxa tahay wasiir qaran mise wasiir qabyaaladi haddii koor soo baxa waa la siinaya reerkoodu siinaya hadday shaqa soo baxda shaqadu siinaya waxay naga isboygarayaan salaadiintii cuqaashi lacag baa la siinaya hadla baa la leeyahay hebel caaya la leeyahay waxa waa waa mis maaha nidaam dowladnimo maaha nidaam dowladnimo uu dhintay soomaaliya uu ka dhintay waa istixyaac shanta sooma inaga naga daawata t v cayleena iyo salaadiinkan iyo cuqaashida xukumaadaya marka waxa weeye arrintan waa loo baahna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya ku dheeraan maayo laakiin adduunku dowladu waa nidaam maxamed kaasar waxaa la odhan jiray dowladiisa jid iyo jadiilo jaamacaday samaysa af soomaaliya qortay maxaa burburiyey cadaalad dar nidaam xumo loo sharciga laga talaabsaday wadadii haddaynu marno iska daa itilaafe soomaaliya sari dambe ma jirto laana jirin hadda wadada dib loo qabo waxba yaan doon la isku sheegi wixii soo soo dowladnimada xumaanay ee soomaaliya dumiyey ee qabyaaladu ka mid ahayd ee muslimiintu ka mid ahayd ee agriculturedu ka mid ahayd ee midiyaal qaban ka mid ahayd haddaynu abalaygareen oo isticmaalno aanayoo hadhicin hadhicin waxa keeni maayo udhacya wallahi marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan isku soo dhaweynayaa way noo socon saddex maalmo insha allahu tacaala aasaa wanaagsan asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu saddexdan qodob ee la soo jeediyey